ina lilaahi wa ina ilahi raajicuun yarkaas waa ku geeriyooday bulamazuri gacanka xaq daran baa dishay si aan loo tuhmayo boqol kiiba boqolna waxaa way ciyaar weeraa dishay tuuri baa lagu dhuftay naaska hoostiisa iyo caloosha baa lagu dhuftay aad uga dhigibaxay waana geeriyooday ilaah u naxariisto gacanka xaq daran baa dishay runtii dhibaatadan muddo dheer bay ka socotaa waagberi kasoo bilaawato buula towfiiq kun iyo xoog iyo buula midnimo sagaara iyo suuqa xoolaha buula hodan iyo iska deg qaybtan manyata ama saud b loo yaqaano buula masalani buula missouri ilaa iyo tawakal dhibaatooyinkan way ka jiraan runtii waxaan ogahay in haweenkii iyo maalintii ay u kala ahayn dad boodhaboodha wato ciyaal koox koox u socoto tuuriyeysan hooyooyinka xataa marka ay suuqa aadayeen suwixii hore telefoonyo laga xoogayo odayaasha markay maqribka masaajid ka imaan ama cishe ka imaadaan laga xoogayo xitaa waxay noqotay xitaa nimankana localska oo addoomayda oo guryaha ka shaqaynayso ama xataa guryaha dhismaha ka shaqaynaya inay dhibaatooyinka lagu hayo marka waxaan dhibaatadan bulshada ku dhexaayo waxaa saame waxa samaynahayo waa dhalinyaro waaye waxaan ogahay in dhalintan dadka degan waagberi odayaasha iyo hooyooyinka ay garanayaan waxay ku dhahayeen hebel iyo hebelaa dhale hadday tahay buula midnimo ay garanayaan hadday tahay buula iska deg way kasaayeen qofka dhibhayo hadday tahay buula masuuri qofka dhibhayo way garanayaan odayaasha way garanayaan hadday tahay buula masalaani way garanayaan dhalinta dhibaatada ku hayaan bulshada habeenkii iyo maalintiiba ku hayaan way garanayaan hebel iyo hebel ay ku dhahayaan marka usbuucan soo dhaafaynay cawashal iga soo sheegtay qaybtan saud b manyata masal ciid ground jaraal maxamuud ciid ground xaafadaha deganaa iiso yeerteen waxay ugu dhaheen dhibaatooyin telefoonyaha dadka iyo tuuga bigibigi wato ayna dhibtay marka jiefkaan la hadlay oon u sheegaan yidhahdaniho dhibaatadan ay soo gaartay maxaan ka qaban karnaa wuxuu ii sheegay jiefka hadday dadkay qabtaan oo dhallinyartaas ay qabtaan oo booliista ay geeyaan in shaahid la waayo ilaa maxkamad markii la geena markhaatiya loo baahan yahay jiefka wuxuu ii sheegay markii baahidaas liisoo sheegaan kala xaajooday in la waayay shaahid markhaati u ah oo dhallintan markii la qabto maxkamada la fuulo la waayo waalidku kuusoo dadku ay kuusoo sheegayaan qofka waa la qabani haddana waxaa la waanaya shaahid maxkamad markii la geeyo afar iyo toban bir rumaan ku jiri anigu wuu soo baxaya wuxuu noqday marka qofkii qof oo immuun system u yeeshtay immuun u yeeshtay yani u yeeshtay inuu wax qabashada waxba laga qaadi karin uu fahmi karo marka kow dhibaatooyinka waa nagu haasaa xitaa waxay dhacday hadda meel madarase laga dhisaya buula masalaani meel madarase laga dhisi oo hooyooyin dhisanayaan inay dhalinyaro hor istaageen oo laqa qabtay dhalintiina ma garatay afar iyo toban beri soo rumaanka soo baxeen oo hadda bulsho kusoo noqdeen hadarna dhibaatooyinkii way kusii wadaan waa mithaal aan kuu sheegahaya taas waa tii iska deg waxaa jiray laamigan ka soo baxo paradise oo antalia soo hormaro oo buulamasalaan dhex maraayo oo ilaa ay baashaal aadayo laamigaas godad fara badan buu leeyahay contractor baa imaaday intii wiilka la dilan duhurkii aroortii buu imaaday wuxuu rabay inuu wadada uu kasoo bilaabo hagaajinteeda county high godka dadka wadada maro ay garanaayaan wadadan county high iskuul kasoo horjeeda waxaa jira god weyn baa ku yaallaa taangiga jubka meelba wadada waa ka halaabsan tahay ilaa baashaal inuu hagaajiyo uu rabay suuxi markuu imaada ninkii contractagii waxaa dhacda in dhalinyaro fara badan u imaadaan dhaha ma dhisaysid markii kuwii hore u qanciyey uu dhaha warbalhayaha waan dhisaya bal aan afgaran oo aan heshiino kuwa kale haddana imaadeen oo haddana toori iyo baangada wataan marka horta dhalintan saameyn fara badan ku haasa hadday tahay horumarka hadday tahay isku socodka oo xaafiyooyinka odayaasha iyo dadka deganba waagberi iyo hadday tahay ma garatay isdhexgalka bulshada dhibaato fara badan bay ku haasa waxaa baaq u dirsanaya dowladda laamaha amniga khaasatan kuwan gaarisa county security team inay arrintan gaarisa ka dhachaaso ay wax weyn ka qabtaan labo waxaan cosib baaq ugu dirayaa c i b k gaarisa branch inay arrintan imaamayaha ay ka hadlaan waxaan cosib u diraya subkem waxaan cosib u dirayaa salaadiinta iyo ogaasiinta degan gaarisa inay arrintan iskaashi laga samaysto